asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta een hadba dhinac ka eegno ama sheeko dhacday ama hadal nin laga soo guuriyey ama war jiray aan ku soo qabanno teenan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas caalamiga qayb ka mida middan waxay ina leedahay ama waxaa la yidhi ama waxaa lagu tusaaleeyaa oo macnaheedu uu yahay dee waagi hore soomaalidu gaadiid ahaan waxay u lahaan jirtay fardo ee awr ama dameero amaba dibi kaa doontaba ka dhig xoolaha la dhaqdo ayaa u ahaa gaadiid gaadiidka marka xoolaha la dhaqda u ahaa ayaa niman waxay sameeyeen xilli aad iyo aad maaragtay dhaanku uu labaguul u yahay ayay dhaansadeen iyagoo awr fara badan isku xidhiidhiyey waa islaan yahaanteede islaan walba haweenku isku mid ma aha oo midba waxay tahay gaari guud weynahoo waxay samaynaysaa haddii eebba idmo afar haamood oo aan kala dhicin oo isu dhigma oo laba dhoon horaadood iyo laba dhoon dambeedooda oo isu dhigma ayay awrka saaraysaa oo laga yaaba artigaasu inuu qaado boqol iyo siddeetan litir oo biyoah ama laba boqol oo litir oo biyoah inuu keeno islaanna waxay saaranaysaa artiga laba aagaamoodo yanyan oo dhoon dambeeda ah iyo laba dhoon horaadood oo iyaga laftoodu haddii ilaahay idmahayo labaatan ley ama toban ley ah oon wax weynba qaadin oo maaragtay aan waxaro doon ah biyo lagu siin karin ayaa laga yaabaa inay saarato waa islaani ahaanteedii ay ceelka geyso waa tii mahmaha soomaaliya ay ahayd nimbe ceesaantihii ceel geysay haddii eebba idmahayo markay dhacday arrintaa iyada ihi ayaa nimankii dhaankoodii u yimid dhaankuna waa labaguul labaguul marka lagu leeyahay hameenna wuu sii dhaxay hameenna waa uu soo dhaxay dhaankii markii la keenay ayaa mid haddii ilaahay idmahayo ka mida ragga haytalashka ah oo aan ka dheerayn oo derisla ah ayaa wuxuu arkay iyagoo dhaankii furanay kolkaasuu yidhi wareedhaa bale waraabiya markaasaa la sugaan awrta furne sugaan awrta furnadii la yidhi yuu intuu orod isa sii daayey yuu haan soo qaatay gurigiisii ayuu wuxuu ka soo qaatay haan aad ugu fiirsa dhegaystow gurigiisii ayuu haan ka soo qaatay hadda awrna waa leeyahay haamana waa leeyahay isna nin waayah islaanna waa leeyahay haamaha u asasha haddii ilaahay idmahayo meesha maxaa yaalla inuu karti xumadiisa u dhaansan waaye oo isagu uu dhaansan waayey ayaa halkaa ka cad markaasuu waxa uu sameeyey haantiibuu soo qaatay oo nimankii dhaanka furtay iyo wuxuu yidhi war hooyo i waraabiya haanta biyo iigu shuba hooyo haanta biyo iigu shuba ninbaa marka u jawaabo hadal qabow ayuu ugu jawaabay waxa uuna ku yidhi haan haan lagama dhaamiyee heerkaaga u dhaami aad u dhegayso war haan haan lagama dhaamiye ama haan haan lagama dhaamiyee heerkaaga u dhaami jemaaruna mahaanba haan laga dhaamiya heerahanu haamay dhaansadeen haamihii ay dhaansadeenna ruuxunbaa kalax biya looga dari karaa oo laga siin karaa oo laga waraabin karaa mooyaane dee haan lagama dhaamin karo marka waxa uu yidhi haan haan lagama dhaamiyee adeer heerkaaga u dhaanso haan haan lagama dhaamiyee heerkaaga u dhaanso allowma la teliyey mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi xurmo iyo xishoodba waa loo aayaa xurmo iyo xishoodba waxaa la yidhi dib ayaa loogu aayaa ama xurmo iyo xishoodba waa loo aayaa bay ina leedahay xubinteenna murtida maanta